ii gurya miisas dhale'e oo afar kursi wedadan haani marta sharafta liinkatara gali'e i haano lakaqadeeyaw korsiididda dareerayan miisaskii dhalada la saaradaay ii armaajooyinkii dhaliyaad la galladaay roogagii fidhaarbeedka la dhikaay oo bariime'e io weliba ubahayo ii alaabkale oo cusub oo fara badan ankaseeda walaalayaal arwo alla aamin jenaraal farneejar shirkadunya wayba isin siinhayte edeeg usub oo isin baydhowo wilidin hor anka aragna oo la eraw free home delivery oo macnaashay eyi shirkada hooba isin alaabta ku gadatan baabura siinka qaadas waana idinga siinjees waana siinrakabas iyadoo beesana siinka usaan shirkadiya wayba harii lilata salaam bank lanki beesadis yarta alaabta way ingade tartiib tartiib yaan iska dhiibe shirkadun a g f iyo wayba iyo hashaqeesay kun sagaal boqol sagaalun sagaalki ilaa iyoonay hata waybaana iyo xarumo kaleta kismaanyo xamar iyo baydhabo xarunta moobilka ee al'aamin yo wayba iyo kataale kiilo sab'a isla markaasna mayba iyo kadheginta masaajidka arabta wali faahfaahin kale oo intaas dheer wayba isin kula haliiri kortaanu taleefanada nambaradiio iyo shal eyin taleefan leeleenka soddon ili toddobaatan i toddoba eber eber ama mobel nambar eberli halshan konton i sagaal afarton i toddoba konton ama mobel nambar eberli halshan konton i afar afartan i sagaal liidun i sedde ama taleefanka kale oo nambar shay useeyey eberli halshan konton i kow liidun i sedde konton i lama hataba bulsho ballantaan waybo inuuna ku oombanan alaab wareegda العامل جنرال فرنيجر سلام على خمس خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey ma taqaan hadalkaadoo waxba soo ohin si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmetics waxyaaba aad ka helaysiin bulshooy waxaa ka mid ah sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyuutar hb acer tushiiba iyo del iyo moobilada noocyadooda kala duwan not for not tree not five iphone four iphone five iphone six iyo samsom galaxig noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic printjaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida shaali lingi romanse habi one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaleoo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationary cosmetics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada beedhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir wixintaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed xuseen ee
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت فايلة مي فايلة دقستيال للبويس الروبتان يسوي البويس رين دقايتان هكذا وادا كلن كورسان ووقتيدا وكلن كبرتان إذا عدو ورسان مقالة بيدبا مركي لكراب همين كجمادة سبتده هو إذا سب همين مثل هذا وأربانية هقلاي تتارك دنيا كباك انت تمية فرتا بالله saddexaad ee maarsa sanada lamada kun iyo toban iyo toddobada qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinimada uuna siinhayna isina dhega doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid eh barnaamijyada idaacadda warsan ku bahow barnaamij ku mid eh oo muddo markaas lukuwadii tabarrucaad markaas la sameeyo dadkaha bugtaali ama dadka saamaytay abaartu ku jarta guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaana deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo markaas dadka reer baydhaban iyo ku qiibgalaayeen tabarrucaadkaas barnaamijkan iyo anka deegayeen dadka beesa iyo anka tirgaleen in walla ku qabada ama walla ka deersi dadka abaarta xilliganka haysata deegaanadiyo weliba markaasa idaacadda warsangeeka samaysay gurmad oo markaasa la sameey qoysas deerow ilaa toban iyo afar qoys oo ku mid ah qoysaskan kaliidada ah xilligan magaalada baydhabo ka tabaalaysan ee abaartana saamaysay barnaamijka kulanku warsan iyo dhegaystayaal dheega doontaan warbixin una siinku diyaarini qaabka idaacadda warsan iyo aruurida deeqdaas iyo weliba mas-uuliyiin ku tirsan raadiyaha warsan oo arrimoogaas ku hadalow qodobada saas oo kale hamiinimadan kulanku warsan dhegaystayaal una siin haynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid ee salaad roobdoong ee oo markaasa yohaneska bahaan shaybuinaga reer muqdishow yoona ku qiib galeen saas oo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya wasiirka diintiha uu qaabtay weliba culamaa udiinka soomaaliyeed weliba geeka yohaneska bambeena fagaaro kiyaala magaalada caasimadda ee muqdishow barnaamijka kulunku warsan iyo dhegaystayaal ka dheegi doontaan salaadaas roobdoonka eh oo markaas dadka iyo ilaahay ku tuugan in raxmaddiisa ilaahay usahaanshuba saas oo kalena dhibaatada soomaalida xilligan haysata ilaahay uusa ku qaada saas oo kale qodobada kulunku warsan uuna siinhayna weliba ku mid eh dhowaan ciidamo ku tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaanna haanrooga magaalada caasimadda ee muqdisho weliba iyo sameeyana hanisbambahowka eeden in iyo kucabadahayan misharaan oo muddo iyo haysati saas oo kalena iyo sameeyan in jidgooyooyin iyo ka sameeyan magaalada caasimadda ee muqdisho markiin ku horaytay arrintaas weliba cambaareeyey islamarkaasna walla kuhumaada ka tilmaamay taliyiga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wal in uusa ambaaqay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed in iyo dulqaadadan muddo saas oo kale inanin baahnayna in shicibka soomaaliyeed dhigaajo waldhibow xilligan iyo samayna kulunku warsan iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo arrimoogaas ku hadalow qodobada saas oo kale dhegaystayaal hamiinimadan kulunku warsan uuna siinkahayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh guddiga abaaro ee heer federaal weliba deeqbeese iyo inkadeeqina oo muddo markaasa xilligan abaarta haysata saas oo kalena deeqdaas iyo ku wareejiyan maamulka gobolka banaadir sheekh nuur sheekh nuur baaruud guruxan oo culimmada soomaaliyeed ku tirsan oo deeqdaas ku wareejiyey guddoomiyaga maamulka gobolka banaadir ee kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doonta saas oo kale kaamam ka yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay weliba iyo kucabadahayana in kaamamka guud ee magaalada baydhabo la deersiiyey gargaar dhinigii weliba bini'aadamnimada eh saas oo kalena kaamamka cabadahay ilaa xilligan wallandeersina waana iyo baaqinjeediyan dadka xilligan kahoolan in iyo ingargaaraan umuddo saas oo kalena iyo hala deeraan kaamamka kale ee xilligan deeqdan ku faa'iidaysan kulunku warsan iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan hogaamiyaal ku tirsan kaamamkaas oo barnaamijka kulunku warsan hamiinimada wanaagsan ku gudbii doona qodobadaas iyo qodobo kale oo ka jiran walihaniisiyaada kulankantiinu kuguda jarniya dhegaystayaal hasiin gudbii doon mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo faysal dhaayow iyo barnaamijka hawada saaran cabdulaahi nuur aadan iyo sinadarees yahay maxamed b k iyo farsameeyaha ee markale iyo kulanka warsan waayahay mar kaliyo barnaamijka kulunku warsanya hawdaysan kulanaa barnaamijka gudagala qodobkan ka horeeya ee kulunkuna kafiilan weliba usa nagadeeya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka hawaasan warsan ee ku bahow hiraabnimada maalin walba weliba dadkaha ku qiib galow iyo sameeyana gargaar ama tabarucaad iyo anka deegaan ama iyo anka gargaarayaan dadka walaaloojo ee xilligan abaarto ka haysata deegaanada hooskoyo magaalada baydhabo gaarjoon iyo ha ku bugtaaleen deegaanadiiyo waana kaamamkayaal magaalada baydhabo iyo ka noolyiinba barnaamijkaas oo muddo dareeri islamarkaasna dhaqaalo badan laku ka aruuri shacabka walaalojo garab surumi weliba geeka idaacaddiiya samaysay in beesadii shacibka kukoyti ama dhegaystayaasha kukoyti in lakagada raashiin saas oo kalena qoysaskan kaliidada ee xilligan dhibaatada ka hayta baydhabo oo deerow tumiyo afar qoys lanka qiibi raashiin in iska jara bariis saliid iyo weliba caleen warbixin ku hadalaasa arrimoogaas saas oo kalena iyo faahfaahiyaayan mas-uuliyiin ku tirsan warsan weliba diyaariyey faysal dhaayow
tum ila mugos okumude dadkii abaartiha bugtaala islamarkaasi hadeeran kaamunka kiyaana dulaadka magaalada baydhabo iyo idaacadda warsan geekan qiibid raashinganska jara berii sonkor iyo saliid iyo aleenga deeqdun geeka idaacadda warsan ee deersidii dadkun tabaalaysaye waliba haytay to idaacadda warsan iyo ku arooday dadka kanoo guda magaalada baydhabo taasoo hiraa welba barnaamijka waasan ee warsan qof kasta way itaalkiisa usan ka tawaroo jaray iyo oo ku damqadan dhibaatada biilaantiyo raashinlaantii haysata alaanyajo abaartiha ku bugtaalidi deegaanadii ka noolayeen kureen markii lama heli ishiigta beeray walinaynkabana holay kiicanyo ku dhimadan mukhtaar shee aadan dalmar waliba madaha barnaamijya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weliba usukuharbay dhagaalayo ku aruuran shacabka iyo sidii aan maarayeen
geedka weli roogna gudaha idaacadda warsan oo baryaal kumbiye wadi dadaaliye markaasan ka gurmadaas dadka abaartaha ayta ee ka nool kaamamka kiyaalaan eleenti iyo weliba gudaha beled kumbaydhawo baryaal kumbe idaacadda mayba ololo bileena ka jartay sidii markaas deeq dadka ka nool bulshada baydhawo gudaaji aan ku aruurirahay oo geed kastana barnaamij idaacadda ku bahaa ee waasan iyo warsan iyo ka aruuriyaasi hal hal dollar nus dollar oo dadweynaga baydhawo iska dardareen taasoo ujeedadana hayta inaynu dadka barna inayoo dhatiyo iscaawiyi koraan istaageero koraan in isgurmado koraan iyo oo markaas ilaahay dartiis ku eto waana shacabka soomaaliyeedna eeyiin dad muqayim ee waana markastaba intayin inayoon isgargaaraan intii gacan bini aadan la hoorsado lahay islamarkaasna hay-ada caalami ee lan dhayla dhaansado lahay barnaamijkii sugahay guulaysidii ololuunno wayba ku warqabtaan inuusaha ku bilaawday muddaha tilo ku rooga ee saddex bilood jiilaalkii dabayaaqadiisa laka jara isla markaasna mayba dadka sugo haya haatana beerooga ini la abuuro hoob ilaahay roobsheena wakti oo beer laha goosada ini saddex bilood kali nooyay afar bilood oo dadka wali sugaasee oo ini lan gargaaran baan ilan abaarta hooba roob ilaahay sheena dhatun hoolaa nuur ini helaan lagu yaabo laakiin dadka bini aadamke afar bilood hatu ku bacday wali in baahan yihiin ini lan wada ee gurmadka gargaarke taasoo hoob iyo lan helna dhibaato weyn ilaahay mahadiis ololiyowna bilowni ka guulaysani dadweynaha soomaaliyeed meelkista u roogaan jaaliyada soomaaliyeed ee caalamka roogan dadka soomaaliyeed ee aqniyada ilaahay walsi ee dalka gudaaji rooga maybaa ku codsadaan in dadka walaalnyoodn gurmadaan sidii idaacadda warsan yeeweelihaana markastiyo in iska gurmadaan idaacadda warsan maybaa aruuday dhaqaale deeraw laba boqol toddobaatan shan doolarkaasoo iyagu qaaday shacabka soomaaliyeed ee ka nool baydhaw nus doolar hal doolar toban doolar shan doolar geekna jawaabtii una ku dhiibni wayba haytay ini tumi ilama qoys una ha ku marna bulshada dadka tabaalaysan haanka liidan una ha qobno islamarkaasna una ka wareejina sidaas daraadiye sida camal dadaalka ee warsan suubid wayba ku codsadaan qof kasta oo mas-uuliyad saaranta inuu suubi saas oo kale dadka lanqiibi raashinku iyo weliba ankumaha naga raadiyaha warsan ee dhegaystayaelka iyo hadhiiban beesudun iyo raashinka geeka lanka qiibi dhabka wadanka ku dhabka wadanka ku jara ilaahay noo qabad anti hil iyo ashiire eh sagiir iyo kabiir eh dhalinyaro iyo waayeel eh walna siidiin ilaahay inka deega adduunya ee aakara wadankaanoona nabadbillaaran alanhanin ku rida idaacadda warsan wal alla walayna siida ilaahay wiyan waa hadda saadaa karanka dhaka magan alla walaal jara jasaakumallaahi an kasta oo walaaloosha waayel waara dadka danyeerta ee dhibaataysan oqoonta an dhoolaada an gargaareen intii dhiibti intii dhalgaalay warsad warshada warsan iyo ankamhada ilaahay dowlee dhalinyaradii waayeelkii waaligii rooga waxa galgaalidii iyo ankamahadeenna ilaahays rahmaange nabad ifyaawan nasii barwaaga alla nasii ajari hasanaad alla kusii adima meersan aakhirma kaan janaad alla hasii raashin yaroo lahaa aruuriyey adaad warsan nasiidii aag amuuk haysan mayam hadireene dal ii dibid intii carabka la haatay intii la'ka la haatay intii dadaalka la haatay intii walaan ha dhiibitay ama hadiriyaan geeka kurtalley gee oo manaafasa filew farxadaan ew dadkii booste e dadkii marna waayiliinta ee tabar dornaay dadkii walaanyaga awal hadeersi yaalliinka mahadi gaar ahaan idaacadda warsan iyo intii wariyaalka yaalliinka sii mahadi shabakada warbaahinta warsan siyatusya dhibisa lamaga artise waliba muddooyinkii dembiga wadaysadiyeen waa ay geli lahayti bulshada iyoona maalin waliba dhagaystayaalkiio ku aruuri jirtay qof kasta weliso awooda tanyo ee shabakada warbaahinta warsan toyanka gurmudtii dadka abaartee saamaytay oo maalin walbi hadeerahayn kaamunka kiyaalan guda magaalada baydhabo
daynab intay ku qoytimay daarudawa hosbitaalnimay daahir adiin intaan jeed daarudawa hosbital usumay daarudawa hosbital leylilema fola isbitaal daawo yaadhuwa may way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya dhamiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilowka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba in dhomalkii dayaayo gaalangnamaykii dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry iyo kanshaybaarka c b c ya meeleg diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri eh oo nocyaalkii inkadi dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwan
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo oo darartan dhegaystayaal barnaamijka waa kulanka warsan qiibaha hore ee kulankii aa kuguda jirna shacabka magaalada ah caasimadda ee muqdisho iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya culimmada soomaaliyeed weliba iyo geeka niskakoyana barxad ka taalla magaalada muqdisho taas oo iyo salaad roob doon ee ka tukudeen saas oo kalena ilaahay iyo ku tuugeen in isa raxmadiis ilaahay hashuba ummadan dhibaataysana dhibaatada ilaahay isa ku gaada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka diintiya awqaafta iyo weliba culimmada soomaaliyeed yaa weliba iyo sheegayna in dhibaato badan xilligan ku jirta soomaaliya ilaahayna iyo ku tuugaan waa iyo ku tuugayaan in raxmadda ilaahay isahashuba saas oo kalena ummadda soomaaliyeed iyo iscafiyaan waana iyo isgarab surumaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، إن كستو اللي جوغو وقت آدي آد أقلو أساها تيكوليل كان يقرح ذان معنيه سؤالتين إنان إلهي وقت ضرعنو وأن نصوق بقبي سنينا كلمات ديرنا ما أورانا يو waxaan keliya doonayaa inaan idhaahdo dhibaato kastoo nagu dhacdaahi waa waxaan annagu gacmaheenna ku shaqaysanno waxaa xaqiiqo ah oo dalkan ku soo laalaabtay abaar waa abaartii ama dhibaatadii saddexaad sagaashan iyo labadii iyo labadii kun iyo kow iyo tobankii iyo hadda waa saddex jeer mid walboo ka mid a waxaa ka horreeyey dhibaatooyin aan annagu gacmaheenna ku kasbannay dhibaatadaasoo ah jariimada ugu weyn oo aadanuhu kasbado oo ah nafta muslimka ama mu'minka in la dilo baa si aan caadi ahayn baa loo daadiyey dhiiggii ha loo daadiye waxaa la waayey dadkii gacmaha qaban lahaa dadkaas dhiigga daadinaya rasuulkeennu salawaatuullaahi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna cani ilmunkar walata'khudunna calaa aydi daalim ow layusallid allaahu calaykum cadaaban humma tadcuuna falaa yustajaab waxaad faraysaan wanaagga xumaantaad iska reebaysaan qofka daalimkaa ee dhiigga muslimka daadinaya ee hantidooda burburinaya baad gacanta qabanaysaan haddaydan yeelin dhibaato idin camimta alla idinku soo dejinayaa ilaahay baad baryaysaan laydimana ajiibayo ikhwal acisaa waxaad u jeeddaan beled iyo baadiyaba waxa ka dhacaya dad abriyaa war dad dadka waxay u laynayaan aadan garanayn waxay u dhibaataynayaan aydan garanayn qofkay dilayaanna xataa aan garanayn masaajidkii ku dilaya waddadii ku dilaya suuqii ku dilaya hantidii muslimka baabi'inaya subax walbaahi qof maxaan kura gabar maskiina garoobaynaya ilmo masaakiina agoontaynaya illinta ka daadinaya dhaawacayo maydku dhooban yahay annaguna subaxay aannu fiirsanayno waa inay nafteennu u baxdaa dulmiga saan u joojinno oon u qabanno iskuna kaashanno markaas baa ilaahay na ajiibayaa haddaysan taasi dhicinnin dhibaatadu sidaan bay noogu soo laalaabanaysaa ilaahayna faraj gacanteenna ku jira samada kama soo dejinayo farajku gacanteennu ku jiraa amniga iyo raqaha iyo naacawda iyo wanaaggu waa waxaan annagu kasban karno war qofkii maskiinka ahaa oo abaartu haysay oo dhibaatadu haysay dhibihii lama gaadhsiin karo haddaad shilin u dirtid waxaa laga yaabaa booyadii u socotayba in la gubo in cuntadii laga boobo asagoo dhibkaas haystaan lacaga dusha laga sii saaraya lasii boobaya war dulmiga inaannu iska dulkicinno waa waajib diiniyoona saaran ikhwa alacizaa haddaannu ka meermeerno ka leexanno dhibaatooyinku meelahay nooga imaanayaan ilaahay nagama uu dulkicinayo qof walba ay afkaa biyo uga buuxaan dhibkiina way u wada jeedaan nafta allaa guntoo gooya siduu hadaayata sheekh nuuru lahaayoo kale naftu maalin bay baxaysaaye aannu isku kaashanno dalkan nabad iyo amniya rakhasuu ku dhici lahaa waxayna ku dhici kartaa daalimka gacantiisa inaan qabanno haddaannu qabanninna ilaahay subxaana wa tacaala roobna nooma diinayo dhibaatada nagama dulqaadayo intaas baan rabay inaan idhaahdo ah sababta ugu weyn oo dhibka maantana haysata waxaan hadda ku soo dhowaynayaa ku wareejinayaa laba kelima siduu noo yidhaahdo ducadiisana alla waa noo aqbalayaayo waa mas-uul cusub ra'iisul wasaaraheenna inuu laba erayoo ducaana noo yidhaahdo kelmaddiisana na yidhaahdo falyatafadal soo dhowow ra'iisul wasaare
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومحسنتها شيخ آه walaalahay halkan isugu yimid آه qoraxda taagan آه ilaahay inay baryaan u yimid horta waxaan leeyahay kulligeen ilaahay ducada ha naga aqbalo آه siduu shiikhu noo sheegay آه waxa ugu muhiimsan oon maanta samayn karna waxay tahay inaan ilaahay barino waxaan rabaa inaan idiin sheego sida keliya oon dhib ka uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda dhibka annaga isu keenna mas-uuliyadda ugu horeeyana ugu horeysana waxay saaran tahay aniga iyo madaxweynaha maanta waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo dalkan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas-uuliyiintooda xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynaha nalaka bilaabo annaguna waa inaan inta kale la xisaabtanno waxaa naga go'an oon ilaahayna ka baryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oon u dhaqi karna aan u dhaqno sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayno marka aan aqbalnona aan ka heshiinno sidii aan uga bixi lahayn wakhtigii xoolaha waddanka la dhacayo way dhammaatay wakhtigii laysku xadgudbaayo way dhammaatay wakhtigii albaabada laydinka xiran jira way dhammaatay wakhtigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtan waxaan idiin ballan qaadaynaa aniga madaxweynuhuba inaan runta idiin sheegno si daacad ahna aan waddankan ku maamulno maalin iyo laba laguma xallin karo dhibaatada waddankan laakiin waxaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in bilaaw cusub uu bilowday waxaan idiin ballan qaadayaa marka aad qorraxda fadhiisataan inaan idinla fadhiisanno marka aad faraxdaan inaan idinla faraxno markaad murugootaan inaan idinla murgoonno wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkana u baahan yahanna inaan idin dhegaysanno albaabadan aan idiin furno qalbiga adkaysta ilaahay dhibkuwuu naga saari doonaa haddii ilaahay idhaahdo ilaahay qalbigeenna hasu soo dhoweeyo ilaahay dhibka ha naga saaro ilaahay iimaankeenna ha sugo ilaahay cadaaladda hana waafajiyo ilaahay dhibkan ummaddan dhibaateeyey sanadaad badan ilaahayo waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahow waan soo jeesanay noo soo jeeso ilaahow rabbi
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل فخارك طلبك بسلالة ايه الفرقان
leu baraakodoo dhisbaday reed bakaarku alfurqaan leerawa inta alaafayl lisheeniya leeray miilanji
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan ha ku gaadi agarshay dhanba si la infaylo
anoo ku hadlaya guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha waxaan ku wareejinayaa horta waan raashinkii waan wareejinnay waad maqlayseen waan waan la wareegnay waana sii wareejinnay waxaa kaloo oon raacinaynaa lacag boqol iyo konton kun oo dollara oo bixinayno annagoo ah guddiga qaranka gurmadka abaaraha waxaan ku wareejinnay lacagtaas eh, gob- duqa magaalada yuusuf sheekh yuusuf xuseen jumcaale hal kelmad oo dardaarana sheekh yuusuf guddoon hal kelmad oo dardaarana waxaa weeye raashinkaas iyo lacagtaaba waxaan rabnaa dadka barakacayaasha ah dadka barakacayaasha ah si cadaalada in loogu qaybiyo siday u kala daran yihiin la ogaado meelaha dhibku u badan yahay la ogaado hal meel aan lagu noqnoqonin garasbaalley oo maalan dhowr goor cabaadkeeduna soo gaadhay iyo meel walba oon hadda ka hor la gaadhin waxaan rabnaa raashinka iyo lacagtaas in wax laga gaadhsiiyo waxaan u mahad celinaynaa guddiga gurmadka abaaraha oo heer qaran ee maantana guddoonsiiyey jeeggaas ay ku qoran tahay boqol iyo konton kun oo dollar ay ku qoran tahay na waa ka guddoonnay sidaas si lamida waxaan ka guddoonnay raashinka ay nagu wareejiyeenna waa ka guddoonnay mas-uuliyaddaasi annagay maanta na fuulaysaa qulayskaayga waa ka soo wareegay annaguna waxaan leennahay siday ay tahay kuwa u guto allaha naga dhigaan leennahay idinka saxaafaddana waa mahadsantihiin in allay intii dadka wax ku deeqdana waa u mahad celinaynaa guddiga gurmadku aad iyo aad isu xilqaamana waxaan leennahay hawshiinna sii laba laaba fadhi kala- kama qodno faanoole ilaahay baryadiisana aan barinno hal badda roob cirkoo roobka ilaahay nooga keeno ayaa wax badan inaga beddeli karaan leennahay taasna allaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala
ee magaalada baydhaboyan oo dhugu sidaataan barnaamijka kulanku farsan yaala darartan qodobka kale ee barnaamijka weliba uusan nagadayaa dhawaanka ciidamada ku tirsan xoogga dalka soomaaliyeed weliba iyo kugudoodana oo ka haysata gudood dalka soomaaliya gaar ahaana ciidamada rooga magaalada muqdisho oo falkaaska ka iyo weliba markiin koreytii ku hadlay waana cambaareeyey taliga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
Ee, marka u horeysa anigu waa ku hadlaya magacayga magaca baanduulayaasha sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda xoogga dalka soomaaliyeed iyo xaasaskooda waxaan ee, raaligelin ka bixinaynaa falkii shalay dhacay oo tiro yar oo farakutirisi ay ku kaceen oo muddo yar oo kooban ay hortaageen ee, gaadiidkii marayey ee, jidka ay falkaas ay ku kaceen tiro yar oo magaranaysaa ee, ciidanka ah oo aada u t- fara ku tirisa falka ee, muddada yar ee ee, xanibaadu ay ku dhacday dadweynihii ee, ku sugnaa ee, goobtaas ay iyagu ayse soo tubeen ama ay hor joogsadeen waxaan raaligelin baanu ka bixinaynaa haddaanu xoogga dalka soomaaliyeed nahay marlabaadka tirada yar ee falka ku kacday waxaa nasiib darro ah iyadoo loo sheegay oo gocashadooda lagala hadlay oo loo soo waday mushaharkii oo muddo ka maqnaa loo soo waday inay sugi waayeen nasiib darro weyn weeye waxaa kalifayna ee nooma sugna balse waxa weeye waa fal xun waxaa markaas nasiib darrada weynaa dadweynihii aada naftaada u horeysay dhiiggaaga aada u horeysay in fal yar oo aan wuxuu ku turayahay jirin in aad ka geshid adoo naftaadiiba u horeya waa falxumo waxaad ku kasbaysanaa male oo aad ku gaaraysa go-casho wuu qabi karaa qofka ciidanku laakiinse go-cashadu abbaar bay leedahay qofku isagoo xeradiisa jooga isagoo degaankiisa jooga isagoo meeshii uu ka shaqaynayo jooga ayuu go-cashadiisa u tabin karaa madaxdiisa sidaas baa go-cashadu ay ku soo gaari kartaa madaxda ka sarraysana uma bannaana qofka ciidamada qalabka siday in uu fal caynkaasa ku kaco maxaa yeelay waa fal fal fal ka soo horjeeda kala dambaynta iyo shuruucda ciidamada qalabka sida fal ka soo horjeeda wey fal uu qofkaa ku kacay wax ku dheefaya maaha waa fal uu ku mudanayo ee markaa wax kasta uu leeyahay waa markaa uu gocanayo aan garawsi yeelanayn ee isagu maadaama nabadgelyo laga sugayay iyo nidaam iyo kala dambayn iyo xasilooni fal uu isagu ku kacay fal caynkaasa waa fal uu markaa dembi ku mutaysanayo oo dembigaasuna uusan ahayn dembi weyn uu yahay ee dembi yar oo fudud uusan ahayn marka waxaan dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uga digayaa falkaa iyo fal la mida inuusan dib usoo noqon waxaan idinku bogaadinayaa waa samirteen waan idogahay muddaa mushaarku idinka maqnaa muddadii waa u adkaysateen in iyadoo dawlad cusbi ay timi meesha oo intayan bil joogin mushaarkii idiin bilowday oo mushaarkii bixintiisii la bilaabay oo idinkana wareegiinni uu idinku soo socday oo ciidamadii bannaanka joogay ee goobaha ku jiray dagaalka laga soo bilaabay kuwii xamarna ay ku dhammaanaysay inaad sabri weydaan intaas oo kutirikuteen iyo been iyo waxaan jirin iyo waxaan waxba lagu dheefayn ay ay aad aad ku kacdaan aada iyo aad baan uga xumahay waana idinka digayaa inuusan dib u dhicin sharafta iyo karaamada qofka ciidamada qalabka sida falalka caynkaasi kuma jirto ee sharaf darro iyo karaamo darro ayay u tahay dadka waa dadkaynu ka nimi waa dadkaynu ka dhalannay waa dadkaynu nafteenna horayno waxaa loo baahan yahay in la karaameeyo oo la ciseeyo oo sidaad naftaada ugu horayso oo aad diiggaaga u bixinayso in aad nidaamka iyo deganaanshaha iyo amnigana aada ilaaliso ayaa loo baahan yahay waxaan waxba ku dheefayn markaa inaad ku kacdaan waa idinka digaya kuwii falkaa ku kacay wixii sharcigu dhigayo ayaa tallaabo ah waa laga qaadaya waa ognahay xeradaa mudday joogeen muddaday joogeen sababtay u joogeen waa la yaqaanaa wixii ku kacay falkaa waan hubaa dadkii xeradaa joogoo dhammi kuma kicin tiro yar baa ku kacday tiradaas waxaa laga yaabaa qaarkood inay waxba ogeen oo la khalday laakiinse tirada mas-uulka ka noqonaysa wixii sharciga ay ka helaan bay leeyihiin oo lagu qaadaya ciidankana karaamo darre dambe iyo sharaf dambe inayan aynan kula kicin dadweynahaynu heellanka u nahay oo nafteenna u horayno baan idinku bogaadinayaa dhammaan meelahaad joogtaan saana uga xumahay baad iga xuntihiin waan hubaa sharaf darro maaha muddaad sugayseen waad u samirteen haddee samirkiiyuu lubin waxaa u soo jeedinayaa markaas dawladda oo hadda bil jirtay iyo ayaamo brime ministerkuna uu laba toddobaad jiray oo ay bilaabeen inay mushaaradii bixiyaan meeshaynu sharaf iyo karaamo ku soo dhoweyn lahayn inaynu ku soo dhoweyno mudaaharaad aynu ku soo dhoweyno iyagoo bishii koowaad ayan u dhammaan ay saas yeeleen waxayngu waxay ku tahay nasiib darro iyagana waxaan u soo jeedinayaa dawladda raaligelin baan u soo jeedinayaa waxaad naga mudan tihiin mahadnaq baa naga mudan tihiin diinta islaamku waxay dhigaysaa man laa yashkur innaas laa yashkur illah haddaanan idiin mahadnaqin idinkoo bil joogay oo mushaarooyinkii bilaabay waxaanu noqonaynaa dad xun oo aan waxba garan waxna gelin baanu noqonaynaa inaanu naftayada annagoo hurayna aanu dhaafsanno wax yar oo la bixinayo oo aan la qiim ahayna aad baanu uga xunnahay inaanu idinku xigano ama idinku sharaf darayno aad iyo aad baan cudurdaar uga bixinayaa idinka dawladda waxaan rajaynayaa madaxweynuhu ka koo yahay prime ministerku uu yahay iyo dawladdii kumeelgaarka ahayd ee jirtay int oo wasaradu ay ka mid yihiin waxaan leeyahay waa idinka raalligelinaynaa mana dhici doonto insha allah biidni illahi alkariim waxaan iyana odhanayaa oo aan u sheegayaa dadweynaha ciidanka muddaa lacagtu ka maqnayd muddada ay ka maqnayd waa muddo ay u samreen weeye haddana waa loo bilaabay muddadaa way ku samreeyeen kuturkutee hadday idin soo gaartay inta ciidanka dawladda dhexe lacagta ka qaadan jirtay waa la yaqaanaa puntland hal shilin oo ay ka qaadato dawladda dhexe ilaa yomanaha ciidankeedu ma jiro mid loo weecin karaana ma jiro mas-uuliyad maamulka waxaa ka ah wasaaradda maaliyadda waxayan ogeyn oy cidda ka hoosaysa meelay u leexin karto ciddii loogu talagalay cid aanay u leexin karto ma jirto waxaa laga yaabaa wararkaa iyo warar kale oo xumatushiilku idiin sheegay in laydin sheegay oo laydinku barad habaabiyey idinkoo aan waxba hubsan waxaad ogaataan wasaaradda maaliyadda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka maaliyadda mas-uulga ah wuxuusan ogeyn iyo ciduusan ogeyn in aan lacagta lana siin karin loona leexin karin oo nasiib darro wararka caynkaasa inaanu aragno iyadana waxaan u arkayaa dan nabadgelyada ka soo horjeeda oo ah xasiloonida diidan inay faafinayaan waa uga digayaa wababka waa uga digayaa dhammaan wababka wax allaale wixii nabadgelyada xumaynaya ama dab shidaya oo nabadgelyada saamayn ku leh waa uga digaya mas-uuliyadda waxaa qaadaya wab kasta oo iyo t v kasta oo arrinka arrinkaasa isagoo aan hubsan ka bixiya war waxaad xaq u leedahay wixii ku soo gaadha hadday kutrikutee ku soo gaadho ila hadday toos kuu soo dhaabo waa wax cad hadday kutrikutee oo mugdi ku jiro oo aad rabtid inaad wax ka tidhaahid madaxda ay saamayso iyo cidda ku shaqa leh u tagaan idin leeyahay laakiinse waxaan idinka digayaa oo aan loo dulqaadan doonin wax nabadgelyada lidi ku ah in lagu kaco waa xorriyatal qowl xorriyadda qowlku waa jira xorriyadda qoriinku waa jira xaqa distoorkaa ina siinaya laakiinse ku-xadgudubka ma jiro qof iyo wadar iyo hay-ad ma jiro inaad ku xadgudubtid kuma bannaana sida kaa uu kugu bannaan yahay inaad adigu xaqa u leedahay aad ku hadashid aad wax ku qortid aad ku tidhaahid inaad mid ugu gaftid beenbeen waxaa iyo kuturugtee iyo waxaan jirin sharciga inaad markaa u gaftay sida sharcigaa haddii lagaa duudsiiyo kana aad aad aada waxu duudsiisay ayay ayay la mid tahay waa uga digayaa waa dignin weeye weliba amniga salka ku haysa amnigu ciyaar maaha dalku dagaal buu ku jiraa wuxuu ku jiraa dad aan nabadgelyada iyo qarannimada soomaaliyeed iyo jiritaanka soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliyeed iyo wadajirka soomaaliyeed ka soo horjeeda buu dagaal kula jiraa wax khalkhal dhinac geliya diyaar loo looma baahna waa idinka digayaa hadday talaxumo idinka noqotay iyo si kale wax isu aragteen yaan loo noqon baan leeyahay iyadana digniintaas baan siinayaa miidyaha wixii ku foogan oo arrinkaas meel ka galay oo gafkaas sameeyey wixii aan gaf gelin waxa weeye kuma jiraan waxaa qodobka ugu dambeeya waa abaaraha annaga abaaraha amar baanu ka bixinay wixii aanu gacan ka geysan karno markay habboon tahay bay imanayaan laakiinse qaybaha meel kastay ku sugan yihiin wixii ay uga baahamnaan degaamada ay ku sugan yihiin sida hadda ay dhaamiskaba u wadaan dhaamiskaa kala qayb galeen hadday daadgurayn tahay daadgurayntaa kala qayb galeen hadday wax kale tahay ay tahay ha kala ha kala qayb galeen haddii ay tahay wax looga baahan yahay oo wax ka tari karaan oo hunguri ah oo badbaado ah oo ay iyagu iska gooyaan labada waqti ama saddexda waqti ay cunada yihiin oo qayb walba ciidamo dadka la jooga abaaraha ay u tusi karaan inuu hal waqti iska gooyey ha geysteen baan ayaa ayaan faraya waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba abaarta ku habsatay colaaduna u dheer tahay in ilaahay ka qaado in quluubtooda ilaahay soo jeediyo in walaalnimadooda ilaahay garansiiyo in midnimadooda ilaahay garansiiyo inay iscafiyaan inay gacmaha isqabsadaan inay ilaahay tuugaan sida culummadu ay inagu xukuntay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa
ogeysiis ogeysiis wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali weyba dhammaan ganacsatada ka sugan degmada baydhabo ee xarunta gobolka baayod baya ogaahyahaytee antis diiwaangelinta goobo ganacsiga iyo bilaawdi doonta tuma ishanta maarsa waaniyo ka egda kowda abriil
dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nolol dirartaan barnaamijka kulanku warsan yaa ee qiibooji ay dhexe ku gudi jirna qodobka kale waliba barnaamijka usaanagadaya kaamam diirow ilaa sagaal kaam yaa waliba iyo kucabadahayana dhinigii waliba gargaarka la deersiyow kaamamka guud ee kayaale magaalada baydhabo in dhiniga kiijo walba handiirna waana iyo codsadayaan in dhiniga kiijo wal la hadeersiiyey xillo kaamamkaas dad tabaalaysan oo abaarta saamayta iyo ka jiraan
raashinka la qaadaw oo ha bahaw meelka bahaw meelka la ogaado qaamanka lasii la ogaado dala xisaabtan la ogaado degmada la xisaabtan aragday maamulka oo kan arrimaha bulshada la xisaabtan maamulka la arkaa koonfur galbeed guddo abaaraha ogaadaan weli ogaadana hay-ada isku socod guddo abaarahan la jaran degmadan la jaran isku socod aragaas naagaatin loo afar tokii gamaaso naqdaan wali fadaana kaaman alla kaamankii wala sii inasa toos walinsi gadoomaga dhabka isi og kaamanka lanka dhabka isi og kangalo isi og mayliya boolin socda ana oga orogsay gadooma goradaa wala iska saamala walaa soo dhibidaay wali falaana qodsano ee dad badan oo hore ya oo in dhaman kaamanka la raaw ilman janaayo wan wala araaw oo barakayaasha fadhi maalinta shir inta leen kooy habado marka dhim dhawaatin waana baahan yahay faa inay gargaar degdeg ah nana sii
بسم الله الرحمن الرحيم أنا تهليل نور يوسف الري ما يبقى كوي كام كهلا وان هلا أذن أفتي حل هب يا هاي تقول كي نسيبناك ما يبقى دي شموغيرة دني أو هلا كلا أو تبالها تعن لهاين سامحون إي سميتو أو هلا كسون أنت لار هلا ويديان أنا مغلا أنت ينقوين هذا كله يبقى لا صحو أنت هدين الفيدين أو كار إي ولا كباوي لإي ويري أو معنا كامكي كا معنا ولا أساس ما يلار كامكي إنما أنا ilaa i xilligii la asaasiyay ilaa hadda saacadan la roog dhaatay welishii holhalaba oo kaa rali male dhibaatadaas ha jirta maamulka mayba ku codsadaanah in isu walaa baxaaw la socdo tallaabo kasta oo la qaadaw lan kasta oo macnaa walaalihiis oo baahan ni oo macnaa isu ogaado oo macnaa yaa ku codsadaana maamulka ma dhaliilsanini dadka oo macnaa kaararka biyo hayaan oo lahan dhiibaaw sagaar ayaa kaararka yaa ambeegsada hayaan kaama seedaayan tumoxabii ku dhiibayan markaasa lama boqol hab intii xaafadolaha ka dhiibaya maybaa la reey kaamkii hebel hebel lama boqol hab yaa ku qorni taas nasiib xumuu ma ka dulqaadada korno walaaladanu dawladda mayba ku codsadaane tallaabo kasta oo dhaqaaqaaso niyo dhaqaaqaasha la socdaan dadka geeka dareemo haytaan gaajada taalo dhibaatada muuqato ee ummadii horaha kudeeda ahayd ilaa maybaa laku kooyo ahaye hambaar dheere ilaa iyo saakow dadkii dad dhulan dulqaadada korno naqdu aysinyiin maalintii li boqol todoba boqol ay anii baydhow hagala hayta yaa laku yaaba haddii saasate oo intaas dhibaato ay jiraan ummadii oo maanaa caalamka roogdiina maanaa geeka xanta dhiibo hayto oo maalin kasta kun qof wan la siilaleyy oo dhadhaqaagiina leen la socona taas nasiib xumuu may ballinaa kaamamka dadka ka been abuuradoo hayaan oo maanaa kaamkaasa lama bool ha ku qornay mar kasta arhaayaan oo maanaa shan qofood intii kusiyaan kaamka qalalaasa kay arhaayaan ini taas laku fiirsado maamulka iidaan mahadsanyi walyaable wala nasiihaaye laakiin weylaka baxo hayaan ayaa dareemo hayni mayba eedanka tuhumahayna ini ganacsataley maanaa dhaadadahayta tuhumahayna kaamamtu mun i kow kaame oo godoomiyaashood geeg inta ka sugan yihiin yaa jiraan oo welisho halboona leensiin ilaa i waagii la asaasi dhibaatadaas ka dulqaadadwayni saasaa ankoyni idaacadda warsan mahadsantiin maybaa weelasaanaha dhadhaqaaga ha la socdoy dawladda maybaa lahaa dhadhaqaaga la socotoy kaamamka dhibaataysan sagaara kaamka oo mayla ku yaabe dhawaan i wali lenka helada ini tuman goor waa la siiyo mise labaatan goor waa la siiyo kaamamkii darasiyahayna dad leedahay oo dabsho aan hursado koran maalin kasta dadka dariska oo baydhow ambahohana kiila bariisa kiila bariisa kiila bariisa intii haqaraamin iyo dadka sii hayn dad sii an kooyan ilaa saakow ku kooyan shalay kooyan shamogerad kooyan geeshe saliire axmed ibraahim xasan saliire tawakal tu diinsor kaanka tawakal diinsorka dareere ee waagii una saa degnay inta lama dheera ma aragnay muddo badan oo nanunkooyi lan warbixinsa naga qaadamay lan walnasaysana maaragna hay-ad nunkoyta walnasaystana waaysagna haanka maamulka gobol iyo degma na kaheeshana biyo kaheeshana walbiyo ngaaguna magaheeshana maaragna kaamanko dadka rugooga dhinaha kay raashin maalin hore lama baabureyna tareega inta lagu furi maaragna eriday la siisay lilihi kaamankamanunkoyo heeshe dhibkina heeshada lanka warqaba male meesha codsanaa gobol degma maamul wali ka jira koonfur galbeed dadka bacamushtar agyo maarine boonada maarine gudaakana kuwada weesho oo qaabka imbeeso weeshina kaswaaysinna dabagal uluudna maamulanka dabagal weeshna walba lunku warqabna ninka inti boona maarine magaalada gudda ka dhiibida waa subaxdii waa sannaga asba heeshe boone si dhiibaa lilihe tamu qof hanba wal siisoba maarine foodada usub bool rido weeshe halkana magaaladii isan birtii tisansis kaskatan raashinkii dhanba ma- maarine magaalada intiisaa laga naga weeshe isan kulaakasan intii bacamushtar agta ama intii oo mas-uul agta kulisunasa kaskatan maarine go- gobolka iyona degmada maamulka yaala meesugu codsanaa koonfur galbeed sugu codsanaa insaa tallaabadiisa lala qaada lala ogaada nanagu warqaba dhibaniyeelo agna maarine maalin hore maarine inta raashin aan liseeni oo meesha shaybreenliga dhiibkadi kulli magaalada laga nagay eeriday lan oo tiitana eeriday kdhiibaynalih nanaga been abuurida weeshe raashinkina magaalada laga naga weeshe maamulka gobol iyo degme meesuga codsanaa in tallaabadii raashinkaysa la qaada ama kaamataykasu la siisa wali qadi i wali wal heli inna nagu warqaba ee dad oo maaragna duuni fooftiba dadoo liida ee raashinka beeweeshe maaragna koonfur galbeed iyo dhan maaragna dibadaha jaaladaa meel kasta saaga beeweeshe laakiin una manana siiseeshe hindeg maheleesne maalan maheleweydne dhibiina nunka jare dhibiina nunugu suubusuubeeshe raashinka atay meesha codsanaa maaragna kaamanka horjoogiyaelka soog maaragna haajada meesha inta wogta usog ka warqaban walmal warsadoo weeshe maaragna kaam hebel walsaagi dhiibiye lilihi kaamkii tomon boodhe la siise weeshe tomonka akow boodhe kolkiisa la siise balaano meel ariyaa inta kobkoyta kaam kaamay ka tirsanta lilihi waana kas waayka boodhadayna wadid oo kaamamka nishaagwayti dhor oo boqol agte ma aragna inta raashin ag eeriday haanka ma aragna e d c laga dhiibi liliya kaam hebel oo soddon laga siisay kabadaha laga araga unoo dambiila ag magaalada laga dhiibo weeshe boonada in lala dareere bamushtarka lala dareere baahada lala dareere kii wal heli loogaada kii wal gefi loogaada waa maamulka suga codsana dabagal inka suu bisan oo lagu ogaadan ma aragna waqti likooyo inta lama dherba ma aragna dhibaatada atayna heeshata maamulka ma aragna in booniyaalka dabagalan meeshi wal heli ogaadan meeshi laga qadi ogaadan eeridii waliga dhib heesho ogaadan haanka inta kaamaa ka dareena sagaal kaama ka dareena sagaalka kay kaam kaam maysa aragtaa lama biyaaji wal sulunka naag kaam
waxaana ku tirsan ah horjoogyaalka kaamam dirow ilaa sagaal kaam oo ku cabadahay indhine kiijo gargaar handiirni ahana saayan dhegaystayaal guud ahaanba barnaamijka kulanka warsan yaa codkaasan dambeeyey idaacadda warsan iyo barnaamijka kula dareerteen mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo dhaayow yah u wada saareen barnaamijka cabdulaahi nuur aadan yasina dareersiyaay maxamed xuseen falir b k iyo barnaamijka farsameeya intiinu kulankun kulanka higireed uu ku kulmo doognaa xamiin fayle
وصماتكيس من بدن سجالي سرادي النور كي سرادي وصماتكيس من بدن سجالي سرادي النور كي سرادي سدي لفة والكيسة الشيلة حتى الكيسة هدا أوه دقي ستي سدي لفة والكيسة الشيلة حتى الكيسة هدا أوه دقي ستي sagal kule isa hoblo sutli gura wisa ya elke isun ko pade sagal kule isa hoblo sutli gura wisa ya elke isun ko pade salaadii baahii ka dabaseedo subagka dhaabo siiga laynu reebo surun indiido badi surun indiido badi la salaadii baahii ka dabaseedo subagka dhaabo siiga laynu reebo surun indiido badi allaada saashe nagoy soomaalidan sagiiri kabiir silnabokoyto suurintii ku weeraw lahadii suuru badee soomaalidan sagiiri kabiir silnabokoyto suurintii ku weeraw lahadii suuru badee
waa tahay dhugunsida heestaasi oo yahay tii waa samaadkii iyo odk- idkii ma anay oo abbaankuburowsantaah ninku jiray dhugunsidayaal meella ka dhaafnoy guud ahaan wayba heestaasi ahaytay gebagabadii jadwalkan hamiinama intii raabtutumay lamaadasaa dhugunsidayaan wariyadan kulamaana dhammaan shaqaalaha raadiya warsos kuduma oo sanla sidaasiyo misdhaafnaha dhowaada
san alani bariisiya war san alani dheejiya waa san alani bariisiya war san alani dheejiya